bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorkaroon waxaa qayb ka noqon doona maamulka gobolka banaadir oo albaabada isugu dhuftay goobo lagu iibiyo maandooriyaha oo isugu yimaadaan rag iyo dumar kuna taala muqdisho ciidanka amniga oo gacanta ku dhigay rag hubeysan oo faldhaca ka geysanaya xaafado ka tirsan degmada waaberi ee gobolka banaadir madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay nabadoono caan ah oo lagu dilay weerarkii al-shabaab ee ku qaaday deegaanka masagawaa ee gobolka galgaduud muwaadiniin soomaali ah oo ku go'doonsan magaalooyin ku yaala dalka suudaan ay ka socdaan dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada milatariga iyo ciidanka gurmadka waxaad ka taqaanaa ciyaar dhaqameedyada miyiga caanka ka ah balse maalmaha ciidda lagu ciyaaro muqdisho waa warbixin warkeenaad ku dhegaysan doontaan wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha maraykanka oo sheegay in suudaan laga daadgureeyey shaqaalaha safaaradda maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha afraad ee abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door koronaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilaabay maamulka gobolka banaadir ayaa albaabada isugu dhuftay goobo lagu iibiyo maanduuryaha oo ku yaalay xeebta liido ee degmada cabdicasiis sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington maamulka gobolka banaadir ayaa xalay waxauu albaabada isku dhuftay goobo lagu iibiyo maandooriyaha oo ku yaala xeebta leedada degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir goobaha albaabada la isugu dhuftay ayaa waxaa isugu imaajireen ragga iyo dumarka islamarkaana waxaa halkaas la sheegay in ay ku isticmaali jireen waxyaabaha maanka duuriya gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaari oo uu weelinayo gudoomiye ku-xeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo iyo sidoo kale mas-uuliyiin karo ka tirsan maamulka gobolka ayaa xaridka goobahaas islamarkaana waxaa la arkayay muuqaalo lasoo qaaday laguna faay laguna baahiyay baraha bulshada in maamulka gobolka banaadir oo albaabada isugu dhufanayaan sidoo kalena ay idbinayaan rag iyo dumar ku sugnaa goobaha maandooriyaha lagu isticmaalayay ku yaala xeebta leydada degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ugu horeyn gudoomiye ku-xeenka amniga siyaasadda gobolka maxamed axmed diiri yabo oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu tallaabo sharci ah ka qaadi doono cid kasta oo isku dayda in ay furto goobaha la xiray sidoo kalena waxa uu tilmaamay in ay waa in lala xisaabtami doono dadka lagu qabtay howlgalkii xalay ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska gobolka banaadir ay ka sameeyeen xeebta liido ee lagu qabtay ragga iyo dumarka isugu jiray ee isticmaalaya waxyaabaha maanka duuriya dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaare aasna waxa uu tilmaamay in ay xireen dad fara badan oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ku sugnaa goobaha xalay u tagay isla markaana ay ku arkeen rag iyo dumar isticmaalaya waxyaabaha maanka duuriya
howlgalkaas oo aan ku nimid degmada cabdicasiis goobo ka mid ah oo muddo dheer lala hadlaayey loo digay qoraal iyo af intaba lagula hadlay degmadu ay intaasoo ribood ka keentay bulshada soomaaliyeed ay intaasoo maaragta cabashaa ka keeneen lala hadloo la yidhi dalka dhammaantiis muqaadaraadka iyo daraagiska kala duwan iyo goobaha lagu iibiyo iyo kuwa maaragtay dadka sameeya iyo loo keenay intaba ay mamnuuc yihiin ayaa maaragtay muddo hawshaas ay socotay waxaan ogaannay dadkaasu inaysan diyaar u ahayn inay amarka dawladda gaar ahaan amarka duqa magaalada ee gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga gobolka inaysan diyaar u ahayn inay u hoggaansamaan sidaa darteed howlgal caawa uu duqu hoggaaminayaan meeshaan ku nimid wixii maaragtay aan ku soo aragnana waxay ahaayeen wax la yaab leh oo cajiiba laga bilaabo caawa goobahaasi ayaga ah iyo kuwa la midka ah oo aanan weli gaarin waa xidhan yihiin mana la furi karo sidoo kale magaalada muqdisho goobaha kalaabyada ku yaallaan ee ummaddii dhallinyarada ilmaha lagu fasahaadinaayo kulli waa xihan yihiin ciddii furtaana ayadaa mas-uul ka ah haddii ilaah yidhaahdo taasna waxaan leenaha waa awaamirgooduun bixinayno gaar ahaan xeebtaan liido degmada cabdicasiis fasaadka faraha badan oo ka jiro iyo waxaan caawa ku arkaynay cid bini aadam uma adkaysan karto damiirkanana ma siinaayo qaarkood waxay isku dayeen inay ay leen waa cabsan yihiine inay nala dagaalamaana isku dayeen waxaan ilaalinay xabad waxaan ilaalinay qoray waxaan ilaalinay bustoolad in dadkaasi ay ku dhacdo ama lagu rido intaasba waa ka taxadirnay waxaan adeegsannay gacmahaynaan adeegsanaynay dhallinyaradu waan qaar badanna waan la talinay qaar badanna xabsiga ayaan geynay waaga markuu baryo ayaana waalidiintooda lagu wareeji doonaa sidaas ayaan ku amarnay waxaan aragnay qaarkood bustoolado wataan ee dhallinyarada kulaa dhex jiraan qaar waxaan aragnay qoryo wataan ee irdaha u taagtaagan intiiba waxa waaye wixii qor ahayna ciddii mudneedaan ku wareejinnay wixii bustoolad ahaydna ciddii mudneedaan ku wareejinnay qaar qolo kastaba ciddii ay sheegatay waxay sheegatana waxa waaye magacyadoodaan qornay waan diiwaan gelinnay arrintaasna caawa ilaahay waa noo fududeeyey laga bilaabo saacaanna kalaabyadaasi waa sida aan u xirnay mana furi karaan ciddii furtaana waa kula xisaabtamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay-adaha amnigana awaamirtaas mar horaan siinay haddana waa qabaan haddii ilaa yidhaahdo calaa kulli xaal meesha horaan u sheegnay inaan la dagaalamayno daraagiska ciyaalweerada sidii khawaarijtan ula dagaalamayna horaan u sheegnay tiyaana ka dhaweeyo haynaa caawa
si kastaba ahaatee maamulka gobolka banaadir ayaa hore dhowr jeer digniino uga soo saaray goobaha lagu isticmaalo waxyaaba ammaanka duuriya ee ku yaala magaalada muqdisho waxaana gudoomiyaha gobolka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaare uu sheegay in tallaabo sharci laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay furto goobaha uu xalay maamulka gobolka xiray
mahsanid xuseen washington markaana ciidanka booliska ayaa gacanta ku dhigay rag hubeysan oo faldhaca ka geysanaya xaafado ka tirsan degmada waaberi ee gobolka banaadir daliska booliska guud ee gobolka banaadir ayaa waxay markaasi sheegeen inay gacanta ay kusoo dhigeen ciidanka booliska saldhigga degmada wajiir laba nin oo markaasi hubeysan oo dhac u geysanayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada waaberi ee gobolka banaadir labadaa nin ayaa la sheegay inay ka kala tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka oo markaasina ay ku hubeysnaayeen qoryo markaasi nooca a k forty seven ah cabdiraxmaan aaran cabduqaadir oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale abshir cali nuur oo ku howlanaay burcadnimo kuwaas oo ku hubeysan qoryaha ama qoriga a k forty seven ayaa markaasi ay qorafaala ayaa ciidanku ay qabteen waxaana markaasi sheegeen in markaasi taliska qeybta guud ee gobolka banaadir ciidanka markaasi labadaas nin qabtay in la horgeyn doono cadaaladda iyagoo markaasi sidoo kalena mudan doono waxyaabahii ay geysteen sidoo kale shacabka qeybaha kala duwan ee markaasi gobolka banaadir ku dhaqan ayaa waxaay sheegeen inay la shaqeeyaan ciidamada booliska si loo xaqiijiyo amniga guud ee dalka dhanka kale markaan haddii aan eego madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaasi ka tacsiiyey gelida ku timid nabadoonno caan ah oo lagu dilay shalay weerarkii ka dhacay degmada masagawa ee gobolka galgaduud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi u diray qoysaska iyo helada nabadoon cusmaan macalin axmed nabadoon ibraahim maxamed cusmaan iyo sidoo kale nabadoon cabdulaahi geeljire oo markaasi al-shabaab ay ku dishay magaalada masagawa ee gobolka galgaduud madaxweynaha ayaa xusay in falkan bahalnimada ee al-shabaab ay kula kaceen nabadoonada iyo sidoo kale birmageedada ay ka turjumayso cadaawadda iyo arxandarada ay dadka soomaaliyeed u hayaan ayna tahay in qofka ama qof kasta u istaago si dalka loogu xoreyn lahaa inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun weerarkan ka dhacay degmada masagawa waxauu muujinayaa yoolka cadowga dadka soomaaliyeed ee salka ku haya in meel kasta ay ka gumaadaan hardoorka iyo guud ahaan dalkeena ayaa lagu yiri ama uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo intaa waxa uu markaasi kusii daray madaxweynaha uu sheegay in dib xoreynta dalka loo hurayo dhiig iyo nafaf badan oo qaali ah balse ay dhowdahay guushu maadaama al-shabaab laga sifeeyey deegaano badan oo dhowr ah ay toban sano iyo ka badan ay ka haysteen dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa uu rajeeyay muwaadiniinta ee dhaawacyadu ay soo gaareen ama ay kasoo gaareen weerarkan ay in markaasi alla u boogadhayo waxa uuna markaasi xukuumadda federaalk soomaaliya ku jiheeyey inay si degdeg ah gurmad caafimaad ay ugu fidiso dadka waxyeelada ay kasoo gaartay een weerarkii ka dhacay degmada masegawa ee gobolka galgudud markaana maxaad ka taqaanaa ciyaar dhaqameedyada miyiga caanka ka ah balse maalmaha ciida lagu ciyaaro magaalada muqdisho waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdisalaan juula shaakir isaga
halkan waa taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho sidaad u jeeddaan waxaa ku sugan dhallinyaro kala duwan oo ka yimid gobollada dalka dhallinyarada halkan ku sugan dhammaantood waxay ciyaarayaan ciyaaro dhaqameedyadii lagu ciyaari jiray gobollada dalka oo hadda miyiga lagu- hadda lagu ciyaaraya magaalada dadka halkan ku sugan waxaa sidoo kale ka mid ah rag iyo dumar kuwaasoo ciyaarta ka qayb qaadanaya dhammaantood waxay yihiin kuwa ciyaartan u xiise qaba maalin kasta wakhtiyada munaasabadaha ciidulfidriga iyo ciidda carafo ayay halkan yimaadaan iyo maalmaha xurriyadda ciidulfidriga oo maanta maalinta labaad ee tahay taalada daljirka daasoon waxaa ku sugan boqolaal dhallinyaro ah kuwaas oo ku kala yimid degmooyinka gobolka banaadir halka dhallinyarada qaarkoodna ay u soo jareen masaafo fog si ay ciyaartan u daawadaan dhallinyarada qaarkood ayaan la hadalnay iyagoo dareenkooda ka cabbiray iyo halka ciyaarahan laga ciyaaro qaar ka mid a dhallinyarada oo hadlayna waxay yidhaahdeen Een, waa maalintii markaan dabcan labaad ee ciidda maalin sibdi ah Een, ciiddahan bishar badan een, kadib ahna waa ujeedaa halkan waa daljirka dahsoon degmada boondheer ee gobolka banaadir Een, runantii waxaan aad ugu faraxsannahay inaan halkan soo buux dhaafino aan ku baashaalno Een, sidoo kale ciyaaro kala duwanna aan halkan markaa kusoo bandhigno ciyaar halkan laga ciyaaro gobollada ay kala ciyaaro inoo sheeg Een, walaa ciyaaraha waa ay kala duwan yihiin Een, waa isku dhex jiraan Een, qaar baa waxay ciyaaraan een, inta badan een, ciyaarta caweyskoo kale ciyaar liiraa jirto Een, middaa naga dambaysoo kale Een, sidoo kale ciyaar waxaa jirta la dhahayo een, ee, bintoo ciyaar lahaa jirto shiri baa jiro weli saqaa jirto walaa kulli soomaalida waa isku ee, lahjad waa isku diin waa isku dhaqan Een, inta badan ciyaaraha ay ciyaaraan ay si fiican iskula yaqaanin waa ciyaarta shiribkoo kale amba si ciyaarta caweyska sidaas oo kale. Een, walaa kawala kala duwan inta badan ciyaaraha laakiin hadda halka soo bandhigo waxaa laga kala ciyaaraa gobola shabeellada dhexe inta badan shabeellada waxaa laga ciyaaraa Een, walow gobolada kalena hadda aanan aniga tegin laakiin ciyaarta bintow shirib caweys welisoqo kulli waxaa laga ciyaaraa shabeellada dhexe gobolkaan ka imaaday waxaa waaye gobolka shabeellada dhexe oon weliba aan ku suganahay weliba aan ku suganahay ciyaaraha meeshaan laga ciyaarana way kala gooni maasha allah ciid wanaagsan aan u imaanay waa ku faraxsanaha boqolkiiba boqol maxay today gobolka meesha aan ka imaadana waxaa waaye shabeellada dhexe leehan joogaa maasha allah walaal waxaan isleeyahay kuley dadkii oo kuley maxay aheetooday isfahmay oo dabeecaddooda iyo maasha allah ciyaarina laysla wada yaqaano aa sababay meel walbana kuley waa ku faraxsanaha ciyaaraheenna semberiba aan inta keensano si wanaagsan maasha allah si wanaagsan
ma rajaynaysaa hadda ilaa iyo wakhti dambe inaan ku gaarto halkan kusii ciyaaro maasha allah waay haddaanaan ku faraxsanaa leyn kawami imaalaynin waana jeclahay inaan ilaa mar dambe aan ku gaaro duu ilaa yidhaahdo wallaahi horta aad u faraxsanahay waa ku dhowahay tv-ga dalsan intaas kadib aniga eh, dadka waa ka duwanahay ciyaarahan dhowr mara usoo daawasho tegey runtii waxay ku tusinaysaa sida mar walba muhiim ay u tahay in een, jiilka hadda soo koraya ay ilaashadaan dhaqankan waa in in ciyaarahan la ciyaaro waa dhaqan soo jireen ah oo ilaa iyo soomaalida intay jirta jiri jiray in dhaqankaas aan ilaashano kan dhallinyaro ahaan haddii aan nahay dhallinyarada reer muqdisho aad baa ugu faraxsannahay runtii dhallinyarada halkan ciyaarahan noo keeneen waan uga mahadcelinaynaa mar kastana een, dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak cayaartan waxaa waay horta ciid wanaagsanaan leenahay boqolkiiba boqol Ee, iidereya ciidan la dhahaa miyigaa lagu dheeli jiray Ee, maadaama oo hadda meeshaan anankaan iskugu nimaadnay aniga hirshabeelle meel ayraan ka imaaday hirshabeelle waa lagu dheelaa laakiin waa kala duwan tahay beledbeledaa loogu dheelaa hirshabeelle haddaa kala taqaan haddii kaleba aadaa loogu dheelaa waana ku faraxsannahay hirshabeelle aan ugu imaada aniga baabuuraan u soo raaca se cayaartaan u dheeliyo laba cabale biraan baa war soo saarray boqolkiiba boqol maasha allah ku faraxsan aad iyo aad ciyaarihii miyiga lagu ciyaari jiray in magaaladii la keeno magaaladii la keenaba daljirka dahsoon waayo meeshaan la dhahay meeshaan lagu qabtaba baadiyana ku ogaa jira aniga boqolkiiba boqol waa ku faraxsana maasha allah ciyaarihii ma ka mid tahay aadaan u ciyaara aniga birtiidaan wataa muu jeedido birtiidaan wataa waa ii tana birtiid Ah, maasha allah Cayaar- cayaaryahanan ah
meeqa meel ayaa laga ciyaara isleedaha ciyaarahan wallahi cayaarahan adduunka oo dhan waa laga cayaaraa laakiin hadda soomaaliya u badan khaasatan reemiiga cayaarta inta lagu dheeliyo miyigaa laga keenay ciyaaraha halkan lagu ciyaaro miyigaa laga keenay miyiga laga keenay Ah, Een, Herme- halkaa ka timid ciyaaraha laga ciyaaro waxaa ka mid ah ca- caweys waxa la yidhaha waa jira hadda meesha lagu dheelaayo bintow waa jirtaa shir laba baahoola waa jirtaa bulley waa jirtaa oo cayaaro waa badan yihiin walaha aan jirin oo ilaahay abuur ma jiraan
aada u mahadsan yahay waryaheena cabdisalaan juulo shaakir oo warbixintaas ka diyaariyey ah, dadkaasi ciyaar dhaqameedyada kala duwan ee miyiga lagu ciyaari jiray maalmaha ciidda ku ciyaara magaalada muqdisho markaana haddii aan eegno caasimada dalka suudan ayaa waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya militariga dalkaas iyo ciidamada gaarka ee loo yaqaano dacmu sariic ama ciidamada gurmadka degdega labada ciidan ayaa daacad u kale ah jenaraal cabdifataax al burhaan iyo sidoo kale jenaraal maxamed xamdaan dagaalo oo labada nin ay uga awooda badan dalkaasi suudaan xaalada khartuum ayaa ah mid cakiran waxaana uu dagaalka xoogiisa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha inkastoo militariga uu sheegay in uu gacan buuxda uu ku hayo madaarka Een, soomaali badan oo ah, soomaali badan oo arday eh, markaasi ah ayaa ku nool magaalada caasimada ee suudaan ee khartuum waxaana ka mid ah axmed british oo ku jira sanadka ugu dambeeyay waxbarashadiisa waxa uu sheegay in lama filaan ay ku noqotay in dagaal culus uu ka qarxo gudaha khartuum xilligan gaar ahaan iyadoo lagu guda jiray tobankii ugu dambeeyay bisha barakeysan ee ramadaan duqeyn xoogan ayaa nagu socota guryaha kama bixi karno eer iyo biyo waan haysanaa balse waxa la iman doona ama lama oga siduu xaalku uu noqon doono dadku waxay ka walaacsan yihiin waxa socda ayuu yidhi axmed british oo sidoo kale een, suudaan ugu soo warama een, mid ka mid ah telefishinada oo markaasi soomaaliya waxauna intaa uu ku daray in ilaa iyo haatan aan la sheegin cid soomaaliya oo waxyeelo ay kasoo gaartay dagaalka ardayduna ay ku sugan yihiin guryaha jaamacadaha iyo sidoo kale deegaanadooda Een, ah, markaasi eh, jaamacadaha suudaan ayaa waxaa markaasi kasoo baxay arday badan oo soomaali een, markaas qaarkood maanta ay xilal muhiim ah ay ka hayaan dalka soomaaliya halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda haddii aan eegno madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa waxa uu markaasi sheegay in dalka suudaan ay laga soo dadgureeyey een, intii u badneyd saqa- shaqaalaha safaaradda mareykanka madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa xalay sheegay in militariga mareykanku ay soo afjareen dadgureynta shaqaalaha safaaradda mareykanka ee suudaan waxaana ku baaqay in lasoo afjari markaas lasoo afjaro rabshadaha aan mabda-a lahayn ee halkaas ka dhacaya iyadoo labada hogaamiye ee isku soo horjeeda ay ku loolamayaan awoodda suudaan biden ayaa u mahad celiyey ciidamada mareykanka ee fuliyey howlgalka lagu soo saarayay shaqaalaha mareykanka ee ku sugnaa dalka suudaan dadgureyntan ayaa waxay washington ku xirtay safaaradda mareykanka ee khartuum muddo aan la cayimin waxaana shaqaalahan loo duulinayay meel aan la shaacin oo ku taala etoobiya sida ay sheegeen laba sargaal oo mareykan ah oo xoogogaal u ah howlgalkaasi ciidamada mareykanka ayaa howlgalkan fuliyey iyagoo halkaasi ama dagaalkan u dhexeeya labada taliye ee hubeysan oo kaasoo lagu dilay in ka badan afar boqol oo qof oo markaasi een, suudaan geliyey halis burbur iyo cawaaqib xum oo ka durugsan xaduudaheeda waxaana dagaalkani uu galay toddobaadkii labaad waxaa si weyn uga fogaanaya shaqaalaha safaaraddeena waajibaadkooda u gutay si geesinimo iyo nafurnimo leh sidoo kalena islamarkaana muujiyey saaxiibtinimada mareykanka iyo sidoo kale xiriirka dadka suudaan ayuu yidhi biden oo hadalkan soo saaray waxaana ugu mahad celinayaa xirfadda aan la soo koobi karin ee ciidamada kuwaas oo si guul ah shaqaalaha ugu qaaday goob ammaan ah ayuu yidhi een, markaasi biden biden waxa uu sidoo kale u mahad celiyey jabuuti etoobiya iyo sacuudiga oo gacan ka geystay howlgalkan lagu soo daadgurinayay shaqaalaha safaaradda mareykanka biden ayaana ku amray ciidamada mareykanka in ay daadgureeyaan shaqaalaha safaaradda kadib markii uu talo usoo jeediyey oo markaasi tala soo jeedin ka helay kooxda amniga qaranka sabtidii lasoo dhaafay warkiisa waxaa kala socoteen raadiha dalsan waa naga intaa intaan ku kulmi doonno warkan warkiisa xiga sidaasi nabadgel
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel